magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qariinjiminayeen in ka badan shan iyo labaatan arday oo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflahday madarasada ibnu quseyma munaasabadday ardayda ku qariinjiminayeen ayaa waxaa ka qeybgalay maamulka madarasada culama udiin macalimiin waalidiin iyo ardayda qariinjibisay macalin maxamed cabdulaahi xaaji maamulaha madarasada ibnu quseyma ayaa waalidiinta ugu mahad celiyey kaalinka ay ka qaateen in ardaydan ay bartaan qur-aanka kariimka isagoona sidoo kale bogaadiyey xubnaha ka soo qeybgalay munaasabadda ama bacd alxamdu lilaahi awalan alla jalla wacalaa ayaa mahad iska leh lagu soo kulmiyey makaankan allahaas ayaanu mahad celinayaa aaniyan ka soo qaybqalayaasha ayaanu mahad celinayaa almutanawic ah oo kala duwan say u leeyihiin mashaa'ikh waalidiin mashaa'ikh macallimiin macallimiinta dhammaantood qaybooda kala duwan ayaanu mahad celinayaa waxaan kaloo farxad la qaadanayaa ardada oo meesha qur-aanka ku khatimtay ayagana waa mahadsan yihiin waalidiinta sidoo kale ayagana waa mahadsan yihiin subax kasta soo kalahinaay oo soo kaagicinaay oo u soo gelinay jaakadaha iyo waxyaabaha dhaxanta la iskaga celiyo ayagana waa mahadsan yihiin maadaama wakhti gebagaba aan ku jirno kusii dheeraa ma ah horaaba loo sheegay waxaan shigi lahaa waxaan ku egahay inaan mahad celiyo alxamdulilaahi waxaa kaloona mahad celinayaa dugsigan wuxuu soo maray maraaxil kale sana jazaa'ihi ayaan leeyahay waalidiinta waxaan leeyahay hal ayaan leeyahay ma dheray doono waalidiinta waxaan leeyahay sidaad maaragta ilmaha usoo kalaynayseen in lagu dadaalo ardadaas say qur-aankusii taxfiidi lahaayeen
qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa dhankooda bogaadin iyo hambaryo u diray ardayda qalinjibisay
oo dadku ay howlo badan ay lahaayeen oo wixii howlahaasoo dhan loo soo daayey waa farxadda iyo hilowga loo qabo qur-aanka kariimka eh weynayntiisa sidaasi la mid ah waxaa hilow iyo farxad loo qabaa cunuga yaroo la dhalay ee la tarbiyeeyey ee macallinka uu ku soo dadaalay iyo waalidku qur-aankii haddii la dhammeeyey oo la xifdiyey halkaa lagu ekay maayo waa in tafsiirkiisa la barto qur-aanka macaanidiisa la barto axkaamu tajwiidkiisa la barto usuulu tafsiirkiisa la barto cilmigii kale loo gudbo qofku iskuul galo jaamacad galo horu u sii wadaa la rabaa sidaas markaa ayay markaa ay ku xasilaysaa qur-aankiina ku xasilayaa ee dadkiina ugu gudbaayaa oo marka maahan qur-aankii markii la bartay in layska kala tago oo qur-aankii waa dhammeeyey magaaladan gala la yidhaah sax maaha qur-aanka
maanta waxaa loo fadhiyaa waxay tahay in la tashriifo oo la karaameeyo arday idlaysatay qur-aanka marka makaankaanuna waa makaan aad u sharaf badan marka allahna soo kara siiyey ayaan ugu mahad celinaynaa marka ardada qur-aanka dhammaysay oo madrasata ibnu khusayma ka aflaxday oo weliba ah dafcadii toban iyo saddexaad ayaguna labarkoodu labar aad u badan uu yahay oo aada loogu farxa waanu
ardaydan munaasabada qalinjibinta loogu qabtay magaalada beledweyne ayaa noqonaya dufcaddii saddex iyo tobanaad ee ka qalinjibisa madarasada ibnu khuseyma tan iyo markii la asaasay